caftaax allah u naxariisto waxau ahaa nin zaciima oo bashaasha oo sadaqo badan oo aqoon-yahana oo madaxa madaxda meydka ka mida oo aada looga yeena magaalada muqdisho looga naxay dadka ka naxaana ka mid ahay maadaama aan si dhow isula joognay isu naqaanay isula shaqaynay wax badan aan ka aqaano marka waa waa geerina taabatay boqol kiiba boqol goormaad baratay adiga oo wada shaqayntiina soo bilaabatay waxay soo bilaabatay labada kun iyo tobankii bishii nofembar markii aan madax ka noqday idaacadda bulshada reedka ee xurmo la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqaynaya idaacadda oo noogu imid markaas waxa uu baranayay jaamacadda muqdisho kuliyadda saxaafaddu ka mid aha ardadeeda labada kun iyo saddex tobankiina waa uu ka qalin jabiyey intaa wada shaqaynayseen cabdifataax qof ay ka wahan shaqadiisu waxau ahaa warsoo saare wararku akhri jiray waxau ahaa nin tafa oo shaqadiisa ku fircoon oo aad iyo aad uga taxadara xaqiiqatan markaas waxaan jiray aniga ceelasha biyaha xaaskaygu degnaa waxau ka mid ahaa mararka aan idaacadda ka tago shaksiga aan ku aamino isagoo weliba aad u da'yar shaksiga aan ku aamino inuu kontaroolo waxaa ka baxay idaacadda khamiista iyo jamcada marka waxaa nin aad shaqada u yaqaano firfircoon dadaal badan xiiseeya mihnada saxaafadda kuliyaddana jaamacadda muqdishona waxau ka baranayay mihnada saxaafaddu ka baranayay tani markaas maadan kala go-ina saaxiibaad aheedeen waxaa lay sheegay inaad isla deganeedeen oo maaragtay dadka ugu dhawaad ahayd bal iga hor noloshiisii wakhtiyadii dambe iyo shaqadii warbaahinta kusii jira cabdifataax allah u naxariistee mihnaddii saxaafad waxay dhaxal siisay markii aan ka tegay idaacadda xormo inuu isagu madax ka noqdo labada kun iyo saddex tobankii madax ka noqday ilaa laba kun iyo todobiyo tobankii idaacaddaas burburtana isagaa madax ka ahaa kadib wuxuu u wareegay telefishinada u wareegay laba kun iyo sadiyo tobankii wuxuu tiyaaftari guud ka noqday telefishinka somaali cable oo hadda ka ahaa agaasimo guud wuxuu ka ahaa agaasimaha guud telefishinka somaali cable oo ahaa daliya dibadda isagaa xukumay wuxuu ahaa nin shaqaalihiisa aada u jecel yihiin taxadar badan wararka ka taxadara aan degdegin oo dee aqoonteedii saxaafaddana le oon iska degdegin wuxuu ahaa xaqiiqatan waxan ku tilmaami karaa shaqsi noloshu markaan u iftiintay waxuu guursaday laba kun iyo lix iyo tobanku guursaday laakiin nasiib darro ilmo ma dhalin gabadhiisa caaisha ilaahay samarimaa ka siiyo badel khayr baalaha siiyo waxay ku nooshay dalka holland bari maalmaha soo socday xataa wuxuu isu diyaarinayay inuu safar dibadda aado marka waxay aad geeri cajiiba oo innaga dhan saxaafad haddaan nahay soomaalida dhalinyarada magalada muqdisho haddaan nahay qoyskiis haddaan nahay aad noo taabatay marka allah u naxariisto goormaa kugu dambaysay cabdifataax intuusan gerin ka hor markay timaado ama araggiisa ama wada hadalkiisa hadalkiisa waxay ugu dambaysay saacad ka hor marka uu geeriyoonayo laakiin araggiisa waxaa igu dambaysay maasima adiga labiy toban saac ka hor subaxdii adiga saddex saac afar saac igu dambaysay laakiin geeridiisa ka hor waxaan wada waxaa ahaa aniga shaksiga ugu dambeeyey oo la hadlo markuu ila hadlo telefonkayga waan damiyey telefoonka markaan damiyeyna magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay qofka ugu horreeyan telefoonkai qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa maadaama aan meesha la fadhiisan jiray rafiiq ahayn ceesho malix ahayn wiilkayga ahaa aan aad isu jeclayn isla deganayn aan ka warhaynay iska warhayna mar kasta markii la yidhi markii la yidhi war ma nabad qabtaa maxaa dhaca markaan waxa la ii sheegay in blue sky maqaayada leh qarax ka dhacay doondoonis aan doono telefoonkiisa waa ku dhici waayey qofkii ugu horreeyay aan wuxuu ii sheegay laba nin oo rafiiq ahaa oo nala fadhiisan jiray inay labadu dhaawac yihiin markaasaa iigu dambaysay miir digfeera in loo qaaday maqle digfeer markaan tagayna waxaan dul istaagay meydkiisa waxaan u soo qaadnay astaar madiina habeenkii meeshaan ku dhaqnay saakaana ku ballannay meesna janalis ku dukanay haddana kaxdaa lagu soo aasay markaa wada hadasheen muxuu kuu sheegay ma ma wax u kala hadle wax aad mase maxay ahayd maaragtay wixii aad ku xusuusan karta
waxaa jirtay waxaan ka wada hadalnay waxaan dhahay caawa waxaan rabaa abo sabca abo sabca iyo abo thamaani waxaa jira malay la yidhaha ama kalloon la magaalada loo gadaa jira marka caawa waxaan rabaa aniga abo sabca wuxuu dhaa noo soo badi marka marka nasiib xumo laakiin maqaayaddii waa ka weynaba marka intaas intaas kama wada hadlayno wax kale aan ka wada hadlo male